بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة bismillaahi araxmaan araxiim wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada naga dhegaysanaysaayee ku soo dhowaada barnaamijka faareebka wararka qodobada caawa barnaamijka aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid a maxay tahay ujeeddada dhabta ah ee uu daaran yahay socdaalka uu wefdiga maraykanku ku tagay hargeysa waxaase ka jira wararka sheegaya in wefdigani ay gogolxaar u yihiin kulan dhowaan dhex mari doona cabdiraxmaan ciro iyo abiy axmed oo lagu meelmarinayo heshiiskii xaaraanta ahaa ee etoobiya loogu saxiixay qaadashada qaybo ka mid ah badda soomaaliya warbixin ayaad dhegaysan doontaan axmed madoobe iyo siciid deni oo magaalada garoowe ku dhisaya isbahaysi siyaasadeed oo ka dhana xasan gurgurte beesha cawlyahan ee degta wilaayada jubbada dhexe oo afartan neef oo geelah ku wareejisay ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furimaha hore kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ah ee wilaayada galgaduud iyo howlwadeennada maktabka diiwaanka sakawaadka ee wilaayadaasi oo soo gebagaboobay waxaad dhegaysan doontaan kelimaadka laga jeediyey kulankaasi maleeshiyaadka jabhadda mucaaradka hubaysan ee faano oo weerar culus oo khasaare dhaliyey ku beegsatay ciidamada milatariga ee nidaamka abiy axmed qodobadaas xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah ayaad caawa barnaamijka kaga bogan doontaan waxaad naga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha al andalus ee wilaayaadka islaamiga iyo baraha aan internetka ku leenahay dhegaystayaal waa mar kale iyo faareebka wararka
قيد التراخي والخضوع اليوم كسرى وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaanu gudagali doonaa iyo qodobkiisa ugu horeeya maxay tahay ujeeddada dhabta ah ee uu daaran yahay socdaalka uu wefdiga maraykanku ku tagay hargeysa maxaase ka jira wararka sheegaya in wefdigani ay gogolxaar u yihiin kulan dhowaan dhexmari doona cabdiraxmaan ciro iyo abiy axmed oo lagu meelmarinayo heshiiskii xaaraanta ahaa ee etoobiya loogu saxiixay qaadashada qaybo ka mid ah badda soomaaliya haddaba warbixin ayaanu idinkaga diyaarinay waxaana soo jeedinayaa walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba wafdi culus oo isugu jiray diblomaasiyiin iyo saraakiil ciidan oo uu ka mid ahaa taliyaha ciidanka silibiyiinta maraykanka ee afrika gaalka lagu magacaabo michel engli ayaa muddo laba cisho ah ku gaafureegayay magaalooyinka hargeysa iyo berbere ee waqooyiga dalka soomaaliya wafdigan oo uu hogaaminayay safiirka maraykanka ee fadhigiisu yahay xarunta xalane ee magaalada muqdisho ayaa arbacadii lasoo dhaafay kasoo degay magaalo madaxda maamulka ridada somalilan ee hargeysa waxaanay kulamo foolkafool ah la qaateen cabdiraxmaan ciro oo ah madaxa maamulkaasi ujeedka socdaalka wafdiga ameerikaanka ayaa lagu sheegay xoojinta iskaashiga amniga iyo difaaca ee labada dhinac iyo qiimaynta tayada kaabayaasha lagama maarmaanka u ah iskaashigaasi sida lagu xaqiijiyey bayaan ka soo baxay maamulka dabadhilifka somalilan bayaanka ka soo baxay xafiiska madaxtooyada maamulka hargeysa ayaa lagu xaqiijiyey in wafdigan ka socday dalka maraykanku ay sidoo kale kormeerin dhindhayn iyo qiimeyn ah ku soo mareen magaalo xeebeedda istaraatiijiga ah ee berbera ilwareedyo ayaa sheegaya in saraakiishan ameerikaanka ah iyo cira ay ka wada hadleen dekadda berbera iyadoo warar hoose tibaaxayaan in maamulka somalilan oo saraakiishan gaalada ah ka codsaday in la siiyo ictiraaf taas beddelkeedna maraykanka saldhig iyo garoon diyaaradeed laga siin doono magaalada marsada leh ee berbera axmed xuseen ibraahim oo ah falanqeeya diiradda saara arrimaha somalilan iyo guud ahaan adduunka oo faahfaahin ka bixiyey qaybaha wafdigan uu ka kooban yahay ayaa sheegay in ujeeddadu sidoo kale ay salka ku hayso dagaalka iiraan iyo xuutiyiinta uu kula jiro maraykanka wafdiga haddaynu sheegno waxay ka koobnaayeen afar qaybood qaybta koowaad waa taliska maraykanka africom baa loo yaqaana oo howlgallada maraykanka u qaabilsan qaaradda afrika xaruntiisa guudna waxay ku taalaa yurub bay ku taalaa xagga howlgallada laga wada qaaradda qaybta labaad ee wafdiga la socotay waxaa la yidhahdaa waa n s a waa qaybta security-ga gudaha maraykan ka shaqeysa waa n s a baa loo yaqaana qaybta saddexaad ee inoo tima waxaa la yidhahdaa centom baa loo yaqaana iyaduna waa qayb markaa saddex waaxood oo hoostaga difaaca defenska ayaa safar ka mid ahaa qaybta afraad ee la socotay waxay ahayd qaybtii siyaasadda ama state department ee qaybta arrimaha dibadda oo uu qaar ka socday xafiiska arrimaha dibadda ee maraykanka iyo safiirka laftigiisa oo dee ka tirsan wasaaraddii arrimaha dibadda ee maraykanka gaar ahaana hoostegaya xafiiskan beeruu loo yaqaanay africa Eh, waxyaabaha u yimaadeen ugu muhiimsanaa waxaa ka mid ahaa somalilan in xagga iskaashiga amniga in kor loo qado booqashooyin bay ku tegeen eh, eh, saldhigga ay ku le- ka doonayeen asaasaan berbera meelo meelo dhowr ah oo berbera ku yaalana waa assessment fara ayay ku sameeyeen qiimeyn bay lagu sameynayay qodobada ugu waaweyn ee ka duulayaan waxaa ka mid ah se la sheegayo eh, marka iskaashiga laga yimaado inay korjoogteen ku sameeyaan iiraan faafitaanka iiraan ku faafayso geeska afrika in ay noqoto somalilan ama gaar ahaan berberi meelihii laga korjoogteen ahaa xuutiyiinta yaman waxaa ka dhex socda qodobka ugu muhiimsan ee hadda awoodda u saaraya maraykan waxa weeyaan shiinaha somalilan waxa weeya meesha keliyata ee maraykanku kula dagaalami kara shiinuhu inuu ku faafo geeska afrika ilo xogogaalaha ayaa sheegay in taliska africom ay lixdii bilood ee u dambeeyey ugu yaraan shan jeer booqdeen magaalada marsada berbera iyadoo muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshaduna ay muujinayaan diyaaradaha dagaalka maraykanka oo si toosa uga degaya gegada diyaaradaha magaalada berbera waxaa jira xogo kale oo iftiiminaya in wafdiga maraykanka ee hargeysa ka degay uu xiriir la leeyahay socdaalka xiro uu horey u shaaciyey in dhowaan uu ku tegi doono etoobiya waxaanay xogtu tibaaxaysaa in qodobadii ay ka wada hadleen wafdiga maraykanka iyo madaxweynaha somalilan ay fure iyo buddhig u noqon doonaan wadaxaajoodka dhex mari doona cabdiraxmaan ciro iyo abiy axmed qodobada kale ah meelmarinta damaca etoobiya ee gelida badda cas iyo qadiyadda madax banaanida maamulka ridada ee somalilan ayaa lagu soo waramayaa inay qayb ka ahaayeen waxyaabihii kulankaasi lagu gorfeeyey inkastoo aan lagu sheegin war saxaafadeedka uu maamulka hargeysa ka soo saaray booqashada wafdiga maraykanka kadib markii wafdigani ay soo afmeereen socdaalkooda ayaa haddana taliyaha ciidamada maraykanka ee africom general michel langley oo u duulay magaalada adisababa ee caasimada dalka etoobiya isagoo jimcihii shalay kulano foolkafool ah la yeeshay ra-iisul wasaare abiy axmed iyo taliyaha ugu sarreeya ciidanka militariga xabashada etoobiya gaalka lagu magacaabo burhaanu jula kulamadan ayay wararku sheegayaan in diiradda lagu saaray walaaca labageesoodka ah ee ay ka qabaan awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee kusii faafaysa beriga afrika iyo xoojinta sidii etoobiya u gaari lahayd badda cas oo ay si buuxda isugu afgarteen kulankan waxaa goobjoog ka ahaa saraakiil sare oo ka tirsan ciidamada labada dal iyo safiirka maraykanka u fadhiya etoobiya gaalka lagu magacaabo evin mazinga oo dhowaan dabalka ka qaaday in dowladda maraykanka ay ka go'an tahay xaqiijinta marinbadeedka ay rabto dowladda etoobiya burhanu emnajiso oo wasiir ku-xigeen ka ah maamulka abiy axmed kana tirsan baarlamaanka etoobiya ayaa sheegay in kulanka taliyaha africom iyo madaxda etoobiya uu ku soo aaday xilli cirka isku shareertay xiisadda iiraan iyo yuhuudda sida uu ku soo qoray bartiisaxa xildhibaanka oo sidoo kale sheegay in kulankani uu imaanayo iyadoo dhowaan madaxweynaha maraykanka oo washington ku qaabilay safiirka etoobiya ayaa sheegay in tallaabooyinkani ay dhammaantood muujinayaan baahida loo qabo in la xoojiyo iskaashiga amniga ee labada dal iyo in si xil dheer loola tacaalo arrimaha badda cas wasiir ku-xigeenka etoobiya waxa uu sidoo kale bartiisa xac ku xusay in badda cas ay tahay goob istaraatiiji ah oo isha caalamku ay hayso islamarkaana etoobiya iyo somalilan ay ka faa'iidaysan karaan iyadoo dagaalka iiraan iyo yuhuudda uu si toos ah xiriir ula leeyahay ayuu yidhi ujeedooyinka quwadaha kale ee ku sugan gobolka badda cas geesta kale isla shalay kulan kale oo uu abiy axmed la yeeshay wakiilo ka kala socday qeybaha kala duwan ee bulshada iyo xisbiyada ayuu ku sheegay inuu socdo qorshe deg deg ah oo xal waara looga gaarayo sidii etoobiya ay ku hanan lahayd marinbadeed iyadoo u maraysa ayuu yidhi shuruucda ganacsiga sida shalay ay baahisay wakaaladda wararka etoobiya ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed waxa uu intaasi ku daray in arrinta dekaddu aysan ahayn ajende siyaasadeed balse ay tahay badbaadada etoobiya isagoo xusay in deked la-aantu ay culeys badan ku hayso dhaqaalaha dalka loona baahan yahay ayuu yidhi in caqabadahaasi laga gudbo sida ugu dhaqsiyaha badan isagoo dalalka deriskana si duuxula ugu sheegay in nabadi aanay jirayn haddii etoobiya laga horjoogsado damaceeda badeed tigari mediya howse oo ah warbaahin diiradda saarta arrimaha tigreega ayaa barteed xay sheegtay in isku xidhnaanshaha dhaqdhaqaaqyada militari iyo diblomaasiyadeed ee heerka sare ay muujinayaan xiisaha sii kordhaya ee maraykanku uu qabo etoobiya iyo guud ahaan geeska afrika oo ay ku jirto somalilan oo soo jiidanaysa indhaha caalamka theresa dalert oo ka mid ah warbaahinta maxalliga ah ee dalka maraykanka ayaa warbixin ay maalmo ka hor daabacday ku sheegtay in somalilan ay tahay saaxiib ay dowladda maraykanku isku haleyn karto iyo lamaane muhiim ah oo ku yaala bariga afrika gaalka lagu magacaabo andy ogles oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka maraykanka oo u waramayey trised alert ayaa sheegay inay taageero buuxda la barbar taagan yihiin goonigosadka somalilan islamarkaana ay rajaynayaan in maraykanka ay la dhistaan iskaashi adag oo saaxiibtinimo ah wargeyska yuhuudda ee the time of israel ayaa warbixintan uu shalay daabacay ku sheegay in ahmiyadda istaraatiijiyadeed ee somalilan ay kor u sii kacayso iyadoo dadaalkeeda aqoonsi raadiintuna oo u helay culays dheeraad ah xilli washington la hordhigayo fursad ah inay taageerto lamaane dimuqraadi ah oo taageersan reer galbeedka xilli gobolka uu isu bedelayo ayuu yidhi wargeysku meel ay quwadaha kala duwan tartan ku galaan sidoo kale waxaa jira wafdi heerkiisu sareeya oo ka socda howlwadeenada koongareeska maraykanka oo dhowr cisho ka hor iyaguna booqasho ku tegay maamulka shaardirarka somalilan iyagoo kormeer ku soo maray magaalada berbera wafdiga oo labada xisbi ee koongareeska maraykanka ka koobnaa ayaa muddo dhowr cisho ah isaga kala gooshayey magaalooyinka hargeysa iyo berbera waxaanay wararku sheegayaan inay u yimaadeen xoojinta howlgallada uu maraykanku ka wado geeska afrika isku soo wada duubo socdaalka wafdigan maraykanka ayaa la rumaysan yahay inuu ku qotamo xaqiijinta laba hadaf oo kale ah xaqiijinta saldhig military oo dowladda maraykanka ka samaysato dekadda caalamiga ah ee berbera iyo hirgelinta damaca etoobiya ay ku rabto inay ku xayuubsato qaybo ka mid ah xeebaha soomaaliya aad buu mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markana waxaad ku soo dhowaataan xubintii hadalaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga waxaa la diyaar ah walaalkeen xaaris cabdulqaadir bismillaah waad mahadsantaha walaalka dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta hadalhaynta qodobka ugu horeeya aan xubinteena kusoo qaadan doono caawa waxa uu noqonayaa warbixin ee maanta daabacday mareegta islaamiga ah ee soomaali memo warbixintu waxa ay leedahay axmed madoobe iyo siciid deni oo magaalada garowe ku dhisaya isbaahaysi siyaasadeed oo ka dhana xasan gurguurte xilli uu cirka iskusii shareeraya khilaaf ka u dhexeeya madaxda kooxda rajada soomaaliya iyo maamul goboleedyada dabadhifyada ah ee ka jira soomaaliya ayay soo ifbaxayaan isbahaysiyo cusub oo dhanka siyaasadda ah axmed madoobe oo hogaaminaya maamulka isku magacaabay jubbaland ayaa la filayaa in taxaaluf siyaasadeed oo ka dhana xasan gurguurte uu la sameysto siciid cabdulaahi deni elwaraadyo ayaa sheegaya in xubno ka tirsan maamulka jubbaland ay safar ku tageen magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal waxaana la sheegay inay hordhac u yihiin safarka axmed madoobe wararka ayaa intaa ku daraya in kulamo ka dhici doona magaalada garowe laga soo saari doono qodobo ka dhan ah kooxda ridada ay fadhigeedu yahay magaalada muqdisho maamulada jubbaland iyo puntland ayaa hore u sheegay in xiriirka siyaasadeed ay u jareen xasan gurguurte iyagoona qaadacay doorasho kushaaga la filayo in la qabto sanadka labada kun lix iyo labaatan dhanka kale mareegta islaamiga ah ee caalamada ayaa daabacday warbixin ciwaankeedu yahay faano oo weerar khasaare dhaliya ku beegsatay ciidamada nidaamka abiy axmed malishaad ka tirsan jabhadda mucaaradka ee faano ayaa weerar culus waxay ku qaadeen saldhig ciidan oo militariga dowladda xabashida etoobiya ay ku leeyihiin magaalada shawaraabit ee ismaamulka amhara warbaahinta maxalliga ah etoobiya ayaa iyadoo soo xiganaysa ilwareedyo deegaanka waxa ay sheegtay in weerarka oo ahaa mid ballaaran uu qarxay aroortii hore ee jimcihii waxaan xerada la weeraray ka dhacay dagaal aad u culus oo saacado badan qaatay jabhadda faano waxa ay sheegtay in weerarka ku qaaday xerada ciidan ee ku taal shawaraabit ee dhacda waqooyiga shawa ay ku dishay askar badan oo ka tirsan ciidamada militariga dowladda etoobiya sidoo kalena ciidankeeda ay gacanta ku dhigeen hub iyo agabyo ciidan dhanka kale lama sheegin khasaaraha gaaray fallaagada weerarka qaaday ee ka tirsan fano balse weerarkan ayaa kusoo beegmaya xili militariga ay wajahayeen toddobaadyadii u dambeeyey een weeraro culus oo isdabajoog ah dhanka kale maalinka afraad oo xiriir ah waxaa socda dagaal aad u culus oo u dhexeeya fallaagada faano iyo ciidanka militariga kaas oo ka socda gobolka wallo ee waqooyiga amxaarada waxaana dagaalkan si gaar ah uga socdaa deegaanka kolitwasha oo ka tirsan degmada maket jabhadda faano ayaana sheeganaysaa in ay guulo ka gaartay dagaalka socda ugu dambeyn shil khasaare nafeed geystay oo ka dhacay duleedka muqdisho waa ciwaanka warbixin lagu daabacay radio alfurqaan maalintii shalay waxaa deegaanka carbiska ee duleedka magaalada muqdisho ka dhacay shil gaari oo ay dhimashada dhaawac ku noqdeen in ka badan toban ruux shilka ayaa waxaa inta la xaqiijiyay ku dhintay afar ruux halka dhaawacyadana lasoo tabinayo inay ka badan yihiin toban qof laba gaari oo ka kala yimid muqdisho iyo afgooye ayaa galay shilkan waxaana muuqaalo laga soo duubay ay muujinayeen khasaaraha culus ee ka dhashay shilkaasi xubintii hadalhaynta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waa naga intaa aan idiin celiyo dhegeystayaal walaalkan maahir maxamed iyo barnaamijka faafareebka wararka aad buu mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen xaarid cabdulqaadir الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markan iyo jubbada dhexe beesha cawliyaan ee degta wilaayada jubbada dhexe ayaa munaasabad ka dhacday deegaanka waraha dhoobley ee hoostaga degmada bu'aale waxay ku wareejisay afartan neef oo geela oo ay ugu tala gashay ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furimaha hore ee dagaalka munaasabadda waxaa ka soo qayb galay waxgaradka beeshaasi mas-uuliyiin culimo iyo marti sharaf kale ugu horeyn waxaa goobta kelimaad ka jeediyey sheekh xasan takar oo ka mid ah culimada mujaahidiinta allah subxaanahu wa tacaala ayaa mahadoo dhan iska leh isagaan ku shukriyaynaa ku xamdinaynaa daa'iman waa abada halka kan isku keenkeenay in lagu wareejinayo infaaq fii sabiilillaah ay wareejinayso beesha cawlyahan geel tiradiisu yahay afartan neef oo geela horta sideedaba alinfaaqu fii sabiiliillaahi waxaan walaalaha muslimiinta u sheegayaa wamaa tunfiqu min shayin fii sabiiliillaah wax alla waxaad ilaahay dartiid u bixiseen yuwafa ilaykum wa antum laa tudlamuun ilaahay waa idin oofinayaa iyadoon laydin dulminaynin ilaahay fii sabiiliillaahi qur'aanka ilaahay ku badiyey mathalu aladiina yunfiquuna amwaalahum fii sabiili illaah kamatali xabbatin anbatat sabca sanaabila fii kulli sumbulatin mi'atu xabba wallaahu yudaacifu liman yashaa wallaahu waasicun caliim walaalaha muslimiinta waxaa ogaataan waxaa ilaahay dartii aad u bixiseen ilaahay bay idin taallaa ayadoo idiin kordhaysa ilaahay subxaana wa tacaala tusaalu baxshay kuwa fii sabiilillaahi ku bixinaya oo ku nafaqaynaya waxay la mid tahay hal xabbo oo midho ah oo dhulka lagu riday markaa geed baa ilaahay soo saaray toddoba sabuul buu geedkii wataa sabuul kasta boqol baa saaran boqol toddoba ku dhufo toddoba boqol bay hal mar neefkii ama halkii sadaqo wuxuu noqday toddoba boqol buu hal mar istaagay markaasaa ilaahay leeyahay haddana yudaacifu liman yashaa qofku doono ilaahay istana usii laalaabaya usii laalaabaya liibaan weyn weeye adduunyadan waa laga dhimanayaa aakhiro baa loo socdaa ilaahay subxaana wa tacaala agtiisa wixii la dhigto ayaana liibaantu tahay maxaa lagu helayaa marka ilaahay raalli ahaanshihiisaa lagu helayaa marka ilaahay raalli kaa noqdana jannadii unbaa ku sugaysaad gelaysaa ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanku ku caddeeyey wamathalu aladiina yunfiquuna amwaalahum ibtiqaa'a mardaati illaah وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين با إلهي يري يعني dadka markay wax bixinayaan maxay u bixinayaan mardaat illaah ibtiqaa'a mardaat illaah ilaahay ka raali noqdo si ilaahay dambigaagana u dhaafo meeshaan noo muuqata dacwadii oo loo istaagay infaaqii fii sabiilillaahi la bixinayo mujaahidiinta huquurta ku jirta lagu bixinayo oo loo bixinayo hilibkii ayaa halkan noo muuqda weeye sidaa darteed inay uga daydaan beelaha kale ee soomaaliyeed ee muslimiinta ah beeshaasi waxaay maanta samaysay waxay isu keentay iyadoo alinfaaq fii sabiilillaah ayadoo wax ku bixisay iyo ayadoo sidoo kale addacwatu ilaallah u istaagtay oo ogaaskii u horreeya oo ay dacwadii u istaageen ilaahayna ajar iyo xasanaad haynka siiyo aamiin walxamdu lilaahi rabbialcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah intaasi kadib waxaa goobta munaasabadda ka hadlay odayaasha iyo waxgaradka beesha cawliyahan oo uu ugu horreeyo ogaaska beeshaasi ugaas axmed ugaas cumar ugaas qorane waxayna geela ay ugu tala galeen ciidamada mujaahidiinta ku wareejiyeen maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe bismillaah ilaahay baa mahad iskale mahad fara badan oon la koobi karin oo muslimiinta iskaleda ilaahigii nagu manaystay baa mahad iskale haddana waxaan taagannahay goob qurux badan oo shareecada islaamka lagu tadbiiqinhayo ninka hadlahayana waxaa wey waas axmed waas cumar waas qorane waxaan bixinaynaa geel afartan geel ah ee laguna bixinayo jihaadka ilaahay dadka safuufta iyo faquurta joogana aan u kaalmaynayno xoolahaasaan dhex taagan bixinaynaa beesha colyahan xoolahaasay maanta bixinaysaa ilaahay baana ku mahadsan waana u ducaynaynaa ciddii xoolaha iyagana soo siisay ilaahay miisaankooda akhra allaha ugu kabo meeshaasaanu maanta dhex taagannahay waa mahad ilaahay waa mahad u soo hoyatay muslimiinta tawxiidsato ee alla ka cabsatay sunnadii nabi maxamedna qaatay waa guul u soo hoyatay ilaahayna waxaan leenahay amuuraha aan leenahay ee kitaabka ilaahay uu u weyn yahay ilaahay hana waafajiyo ilaahay hana waafajiyo ilaahay hana waafajiyo waana guul muslimiinta meelay joogtaanba u soo hoyatay beesha reer cawlyahan xoolahaasay bixisay maanta allahana ku dhowro waxaana lagu garab taagan yahay jihaadka ilaahay ee nin walba oo tawxiidsaday uu ku noqday faralulcayn nin walbana laga rabo waa mahad ilaahay xaggiisa ka timid una soo hoyatay muslimiinta dhammaanteed waxaana guusha u dhow saaka gaalada iyo muslimiinta muslimiinta guusha u dhow insha allaahuna hadafka aan leenahay waanu gaari doonaa biidni illaahi alkariim meesha u dambayso ee ruux nool uu ku dambeeyo waxaana ka talin doono lagana taagi doonaa raayada islaamka waxaana ku garab taagannahay jihaadka waxaan u nahay garab iyo gacal hiil iyo hoo waxaan la garab taagannahay naf iyo maal intana ma noqon doonto xoolaha aan bixin doono biidni illaahi alkariim kuwa ka badan baan bixin doonaa waa hordhac intaani beeshuna waxay diyaar u tahay wax allaala wixii tawxiidka iyo kitaabka ilaahay kasoo horjeeday iyo sunnada nebi maxamed inay ka hor timaado muslimiintana ay garab istaagaan meesha aan joognane gaalo iyo gaalakalkaal nagama soo gelayso insha allaahu nise iyo rijaalba waxaan garab taagannahay kitaabka ilaahay asaga ayaana garab qabanayo asaga ayaan ku liibaanaynaa midka muslimiinta loogu talagalana waa midkaase bayba looguma talagelin xoolahana waxa lagu bixinaya maanta labada kitaab isgarab ordaysa midna khaa'inka iyo uu yahay baadilka midna xaqullaahi ay tahay maanta xaq ilaahay baan ku taagannahay xaqaanu garab taagannahay baadilna waa kasoo horjeednaa biidni illaahi alkariim taanadayna noqon doontaa ninkii baadil ku shaqaynayana tiisa ma noqon doonta waxay noqon doontaa ninkii xaqullaahi maanta ku shaqaynayo waa xaqna laku leeyahay inaan kitaabka garab istaagno waana diyaar baan u nahay xaggoodana lagama soo gelahayo haddii ay nahay ama beesha absama ama beesha ogaadeen ama beesha cowlihan waxaan isla qaadanay waxaa weeye nisiyi rijaal culimo iyo caama nin yar iyo nin weyn inaan kitaabka xaggiisa aanala ka soo gelin wax allaala wixii kitaabka u socdo in maxay ahayd aan difaacanno maxaa yeelay asaga ayaan ku dhaqannaa asagaa nala ku dhalay asal baan muslimiin u ahan maantana dooni mayno inaan gaale iyo wax la mid eh inaan garab siinee waxaan u taagannahay maanta waa rillo ilaahay raaraagelintiisa weeye maantana waxaan u soconnaa haddii ilaahay yidhaahdo dacwatul aryaaf baan maanta u taagannahay haddana waan baxayaa geed walbo iyo guri walbo iyo mid geel la jiro iyo mid lo' la joogo iyo mid tukaan gadanhayo dacwadaasoona gaarsiinanaa biidni illaahi alkariim beeshuu ree cawlyahan arrinkaasi maanta meel walbay joogto way ka qayb qaadanaysaa wayna ogoshahay meel walba ay joogaanna waanu gaarsiin doonaa dacwadaa ayadae insha allaahuna dadka noo soo qalqaaliya waa xarakatulmujaahidiin ilaha xafdiyo kuwaana waa u mahad celinaynaa waxaanana garab taagan muslimiinta maanta xarakatulmujaahidiin amiirka annagana la xafdiyo waxaan maanta taagannahay meesha ugu dambaysay ee muslimiinta loogu talagalay ee ahayd dacwatu ilallahi insha allahu waxaan taagannahay maanta inaan dacwadaa garab istaagno hoo aan dhahno hiilka aan la garab istaagno geed walbo iyo guri walbane waxa maanta xamlada ee noogu soo dhiibtay xarakadaannada iyo madaxdaannada waanu qaadannay waana hor soconnaa meel walba oo dadka uu joogana waa soconana biidni illaahi alkariim waxaana iga dambayn doona odayaal fara badan geeluna wakaa waa tuban yahay biidni illaahi alkariim insha allaahu insha allaahuna kow ma aha labana ma aha saddexna ma noqon doonto way ka badan doontaa yaa aan annaga aan ku wareejinay waaliga gobolka sheekh cali darwiish ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa kuwa kitaabkooda dayacay inaana noqonin kuwa kitaabkooda garab istaago inuu ilaahay naga dhigay ilaahay ninku sugnaadun baa sugnaan allaha nagu suga tawxiidka dhexdiisa iyo kitaabka qur-aanka assalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu awalan ilaahay baan u mahadcelinaynaa subxaanahu jala wacalaa na siiyey nicamka faraha badan ee na siiyey amniga iyo istiqraarka na siiyey nicmatul jihaad na siiyey xoolaha aan ku garab istaagayno muslimiinta iyo mujaahidiinta xarakatu shabaab mujaahidiin ee bariga afrika annagoo ah beesha cawlyahan oo ka mida beelweynta ogaadeen kana sii ah beelweynta absame waxaan maanta muxaafadada ama degmada bu'aale khaasatan deegaanka waraha dhoobley aan ku wareejinay wilaayada islaamiga ahee muxaafadada bu'aale afartan neef oo geela oo aan ugu talagalnay hadiyad insha allahu tacaalaa cadowga ilaahay loogu xoogaysto muslimiintana manfaco iyo meelqabad u noqoto xoolaha iyagaa ilaahay baa subxaanahu jalla wacalaa na siiyey waxaana u wareejina waxaa weeyaan taqarub ilallaahi subxaanahu wa tacaala inay muslimiintana ay wax u noqoto oo ay kaalmiya gacal u noqoto cadowga ilaahina lagu dilo baan insha allahu tacaalaa xoolahaas iyagaa u bixinay annagana waxaan ilaahay subxaanahu jalla wacalaa kaga rabnaa ajri iyo xasanaad iyo dembi dhaaf iyo liibaan fi dunya wal aakhira ah ilaahay idankiis xoolahan maanta aan wareejinay ma noqon doonaan kuwii ugu dambeeyey ama ugu badnaa insha allahu raxmaan waxaan rajaynaynaa in ay noqdaan kuwa ka dambeeyo kuwo ka sii badan kana tayo wanaagsan inay insha allahu tacaala tira iyo taya ahaanba ay noqdaan dacwadana waa ka qayb qaadanaynaa jihaadka iyo fuquurtana waa ka qayb qaadanaynaa qaybta nagaga aadan insha allahu tacaala muslimiintana futuuxaadka iyo guulaha ay gaareen khaasatan gobolada walaalaha ahee saddexda ahee galgaduud hiiraan iyo shabeellada dhexe nuqabada iyo magaranaysaa ee odayaasha dhaqankae joogana waan bogaadinaynaa waana u hambalyaynaynaa dhammaantood waana u ducaynaynaa ilaahay camalkooda akhriya adduunba ha ku anfaco wakadaalika umarada carradaa joogtaan sidoo kaleeta bogaadinaynaa oon hambalyaynaynaa annagana insha allahu tacaala faqrigaan idinkaga aadannahay heel iyo hooba waxaan leenahay garab iyo gacal baan idiin nahay nugu tashada insha allahu tacaala inaan muslimiin nahay oon jir keliya nahay siduu nabigeenna calayhi salaatu wasalaam uu noo sheegay baad ilaahay idinkii annagana nagaga tashanaysaan kaalinkanagaan qaadanaynaa jasaakumullahu khayran ilaahay idinkii guushana waa dhowdahaya ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu mid degdega nooga dhigo muslimiintana meelay joogaanba ilaahay guul iyo garab iyo gacal uu noqdo wajasaakumullahu khayran wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu laanna waa beesha absame oo beelihii absame beel ka mid oo beel cawliyahan la yidhaahda eh, maxaan maanta meeshan ku wareejinaynaa afartan geele oon ugu talagalnay mujaahidiinta ku jilba xiran furmaha dagaalada ka socdaan ee, afartankaa geele eh, ilaahay dartii baan u bixinay raggaa gaalada la dagaalamaya ee na difaacayo ee diinta ee, wado inaan ku kaalmeynaan u bixinay asaga maanta kelina ma aha asaga kelina kuma ekin kii kalena wuu daba socdaa asagoo ka badanna waan keeni doonaa insha allah ilaahay idankii sidaas baan annagu haddaan odayaalkii reerka nahay yaan waxaan ku wareejinay geela ugaaska annaga ugaas axmed ugaas cumar ugaas qorane ugaas yuusuf ee, ugaaskana wuxuu ku wareejiyey waaliga gobolka oo eh, maaragtay sheekh cali daraawiish oo wakiil uu ka yahay waaliga degmada meesha aan geela ku bixinayna waa waraha dhoobley oo ka tirsan degmada bo'aale I- ilaahay idankii waxaan u ducaynaynaa ummaddii geela soo bixisay iyo si mus- oo kal iyo laabla aan u ducaynaynaa waxaan kaloon soo dhowaynaynaa oon wadnaa dacwo ilallaahi aan wadnaa oo odayaalkii iyo ugaaskii ugaaskiina uu u ambabaxay annagoo odayaalkii ana aan u taagannahay degmooyinkiina aan wada gaarsiinaa geed hoostii iyo dal iyo duurba aan geynaynaa miyi iyo magaalaba aan ku wadna dacwadii intaas ayaan dhihi lahaa wabilaahi towfiiq sida ay sheegeen odayaashii igu horreeyey qormada igu horreysay lagu bixinayo xoolahaas allah subxana watacala dartiin loo bixinayo waxaa weeye infaaqa ah geelaas tiriis ay dhantahay afartanka ee beesha waxaa weeye awlaan ay bixinayso allah subxana watacaalana ay diintiisa korriyadeeda u bixinayso waxaa weeye dadka mujaahidiinta ah ee habeennimaan dhafrahayo ee dhilmaayada iyo dhaxanta taagan ee ilaahi subxaana watacaala diintiisa difaacahayo dhiigooda bixinhayo in wax way ay ku quraacdeen oo ku qadayaan u sadaqaystay halkaasaa goobjoognahay waxaan caddaynaynaa in xoolaha aan bixinayno allah dartii asiga dartaan u bixinayno ilaahina subxana wataala waxaan weydiisanaynaa xoolahaas dadkii laga soo qaaday muslimiinta ee sadaqaystay ilaahi subxana watacaala inuu sadaqada ka aqbalo waxaa weeye meesha ka soo bixiyeen wax ka badan oo ka khayr badan u geliyo jazaakum allahu khayr wabilaahi towfiiq في شباب قد أشادوا صحوة
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta maamulka wilaayada islaamiga ah ee galgaduud iyo howladeennada maktabka diiwaanka sakawaadka ee wilaayadaasi ayaa soo gebagaboobay munaasabadda lagu soo gebagabeynayay kulankaasi oo ay dowro sharci ah barbar socotay waxaa kelimaad ka jeediyey mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ah ee wilaayada iyo howladeennada maktabka diiwaanka sakawaadka ee wilaayadaasi ugu horeyn waxaa goobta munaasabadda ka hadlay howlwadeennada maktabka diiwaanka sakawaadka ee wilaayada galgaduud iyo raggii ka faa'iidaystay dowrada qaybna ka ahaa kulankii soo dhammaaday Een, ilaahay subxaana wa tacaala ha ku mahadsan kulankaana iskugu kaana keena kulankii diineed ah aniga waxaan ka socdaa degmada xeendheeraan ka socdaa kulankan waa kulankii sanadlaha ahaa oo mar kastaba la isugu imaan jiray dowladii lagu qaatay walaalkii iga horreeyaa ka soo sheekeeyey ilaahay subxaana wa tacaala ajriya xasanaad badan ha ka siiyo waa kulan runtii aan ka faa'iidinay wax weynin badan aan ka faa'iidinay Een, kulankeennu markii hore waxa uu ku soo qaatay dowladda waxa soo qaatay maktabu sakawaad waaye kadibna waxaan isugu nimid khiyaar badan oo ka mid ah owlaadda maaragtay degmooyinka oo ka mid ah haddii ilaahayba aan laga weynin gobolka wilaayada gobolka oo dhan iyo maaragtay een, owlaaddoodii ka mid ah Een, waxaan dhihi karnaa waa kulan cajiib leh oo aada u wanaag badan waaye Een, kulankan waxaa dhalinaya haddii aan maaragta kasii faalayno Een, ilaahay subxaana wa tacaala een, taxti walaayayo inta joogta amase maarata hadda gobolka galgaduud waxaan nasiib u helnay maanta inaan isu nimaad haddii ilaahay idmo waxyaabihii maaragtay een, awal xoogaa dulduleel yar ku jirana inaan wada daarino annaka oo maaragtay isku mid ah marka insha allahu hadalkayga waxaan kusoo gebangebayna haddii ilaahay idmo maanta meel farxad badan in maaragtay fadhigan oo noogu dhammaaday owlaadda degmada iyo annaka iyo ragga dhan inaan isku shaqanahay haddii ilaahay idmo shaqadii aan wadi jirnay inaan isla wada qabanno haddii ilaahay idmo arrinteennuna meel farxad iyo rayraynla ay ku socoto haddii ilaahay idmo insha allahu intaasaan hadalkayga kusoo gebagebaynayaa asalaamu calaykum waraxmatullah Een, ilaahay subxaana wa tacaala aan u mahad celinaynaa awalan Een, allaha noo nicmeeyey nicmo fara badan oon la koobi karin Ee, bacdallaahi akhyaarta iyo odayaasheena mujaahidiinta ama mataqaana mas-uuliyiintaana Een, arrintaan ka soo shaqeeyey iyo kulankeennan ijtimaaciga ah oo looga tashanayo ilaahay subxana wa tacaala diinkiisa sidii loo hormari lahay ayagana waxaan leeyahay waa mahadsan yihiin mahadda saddexaad waxaan u mahad celihaynaa ragga walaalaheena ee huquurta fadhiya ee mataqaanaa runtii ilaahay subxaana wa tacaala uu sabab uga dhigay in ilaahay subxaana wa tacaala shareecadiisa la oogo gabal iyo goor iyo habeen iyo maalin mataqaanaa usoo jeeda si islaamku maaragtay ou howlihiisa u gaari lahaay raggaana in badan iyo in badan ayaan u mahad celihaynaa ilaahayna waxaan u weydiihaynaa in ilaahay suga subxaana wa tacaala mansabo saro iyo darajo sara ilaahay subxaana wa tacaala ku sheegay ilaahay subxaana wa tacaala inuu darajadooda ou ziyaado ka dhigo ou laalaaba ayaan ilaahay subxana wa tacaala u weydiihaynaa annagana ou raadkoodana waafajiyo intaas kadib haddii aan usoo laabto kulankan iyo barnaamijhaadkiisa waxaan ka mid ahay anigu ragga howlwadeennada maktabka sakawaadka anigoo ka socda degmada galhareeri aad iyo aad ayaan usoo dhoweynayaa qadiyaddan maantay ijtimaaciga guud ah gaar ahaanna mataqaanaa maktabka sakawaadka loo qabtay ee dowro oo sanadla ahayd haddana lagu soo kordhiyey mas-uuliyiinta ama mataqaanaa wulaadda degmooyinka gobolka oo ayaguna qayb ka ahaanaya sidii ilaahay subxaana wa tacaala diinkiisa loo hormari lahay gaar ahaan maktabkan sakawaadka mataqaanaa barnaamijhaadkiisa iyo arrimihiisa loo hormari lahay ayaguna qayb ka ah waxaan leeyahay ayadana aadaan usoo dhoweyha ilahay subxana wa tacaala ku mahadsan runtii waa wax aada loogu farxo waxaan leeyahay marka ilaahay subxaana wa tacaala ku mahadsan uma raggii mataqaanaa arrinka qaban qaabiyey insha allahu waxaana isku dayi doonaa inaan sida aan u wadi jirnay iyo si kasii ballaaran aan mataqaanaa usii wadno annagoo ilaahay subxana wa tacaala u kaashahayna inahaas ayaan warkayga kusoo koobaa ilaahay baa mahadsan walaalayaal awalan mar labaad iyo mar koobaad iyo mar saddexaad ilaahay baa mahadsan mahad aan la soo koobi karin mar labaad waxaan rabaa inaan u mahad celiyo shirkan iyo kulankan aada u qiimaha badan dadka ka soo qayb qalay iyo ciddii soo agaasintay ayaan rabaa inaan mar labaad u mahad celiyo intaa kabacdi waxaan rabaa inaan u gudagalo shirka iyo wuxuu daaranaa iyo waxa ku saabsan yahay maanta oo ay taariikhdu tahay afar iyo labaatankii bishii labiyo tobnaad ama bisha dulxij kun afar boqol afartan iyo lixda halkan waxaan gebageba noogu ah kulan u dhexeeyey maktabka sakawaadka gobolka galgaduud iyo wulaadda degmooyinka gobolka galgaduud iyo mas-uuliyiin kaleoo ka sarraysa iyo kuwo aan la soo koobi karin dag fara badan makaatiib badan ayaa halkan uga qayb gallay wuxuuna ku saabsanaa kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala sidii kor loogu qaadi lahaa shareecada islaamka ku dhaqankeeda iyo xadgudbayaasha diinka ilaahay ku xadgudbaya sidii looga celin lahaa kitaabka ilaahay iyo dadka mu'miniinta shareecada islaamkana la kor yeeli lahaa munkarka loo reebi lahaa macruufkana loo fari lahaa dadka dulmanna loogu gargaari lahaa kuwa wax dulmayana loo qaban lahaa khaasatan waxaa kalou quseeyaa shirkaani maktabka sakawaadka oo mawsinkiisii iyo xilligiisii la gaaray oo sidii dee moogta loo dardargelin lahaa oo rugniga islaamiga ah loo fulin lahaa qudhiisa ayuu isagana quseeyaa arrimaha laysugini waa sida ilaahay wuxuuna siiyey abni iyo istiqraar iyo inaanan ka baqayn cid aan ilaahayahay subxaana wa tacaala kulankannagu sidaasuu ahay waa kulan si fiican loo soo agaasimay waxaan rabaa marka inaan u mahad celiyo mar labaad iyo mar saddexaad kulankan iyo sharaftiisa iyo dadkii soo qabanqaabiyey waana mahadsantii dhammaantiin intana maqlaysa inta i dhegaysanaysa waxaan leeyahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu dambeyntii waxaa munaasabadda kelimad muhiima ka jeediyey waaliga walaayada islaamiga ah ee galgaduud sheekh cabdulaahi abukhaalid alxamdu lilahi rabi alcaalamiin wabihi nastaciin calaa umuuri diin wadunya wasala allahu wasalam calaa nabiyina muxamedin waaalihi wasaabihi ajmaciin ama bacdu jazaakum allahu khayran marka koowaad alla subxaana wa tacaala ayaa u mahad celinaynaa bacdallaahi xuduurka ama ragga kulankan kusoo qayb galay runtii maalmahanba meeshaan joogay dowro iyo maaragtay iswaraysi meeshaan ka qaatay arrintaas runtii ciwaankeeda ahaa ama mowduucga ahay wadatashi kulan wadatashi ah oo u dhaxeeyey ama mas-uuliyiinta diiwaanka sekada degmooyinka iyo kaatibeyntooda iyo wulaada degmooyinka munaasabadan waxay tahay maadaama mawsimkii sekadana aada iyo aada usoo dhowdahay in laysku waraysto dee shaqada iyo maaragtay howshaasi nagu soo socotan si laiskala hadlo laiskala dardaarmo ee laiska dhudhuujiyo arrimahaasi ayaa muhiimadda ugu weyn ahayd si fiicanna marka howshaasi runtii wixii niqaash u baahnaa oo maaragtay ama tawjiihaad u baahnaan waa laisa siiyey markaan dadkaasna raggaasna dhammaan waxaan leeyahay jazaakum allahu khayran ee intaas kadib ee waxaan rabaa inaan ee dhowr kalima aan ka idhaahdo ee mowduuca zikada ama maaragtay rug ragaan oo zikada oo rugni oo arkaanta islaamka ka mid ah oo rugniga saddexaad ah ahmiyad uu leeyahay ahmiyad gaara ayuu leeyahay mid diini ah mid ijtimaaci ah mid siyaasi ah intanba waa leeyahay rugnigan waxa waaye waxaa ku xiran islaamnimadii ku xiran waa rugni aad iyo aad muhiim u ah oo maaragtay mujaahidiinta hubkooda iyo seeftooda iyo barantokooda maanta ay wataan iyo kuwii horeyba ee sababta maaragtay loo jihaadayoy ka mid tahay macnaha ciddi diidan loola dagaalamo hoolahaas muslimiinta ama aqniyadooda lagu soo qaado waxaa loo adeegsadaa khidmat masaalix lmuslimiin markan waxaan dhihi karnaa maaragtay zakadu waa mu'asasa oo maaragtay lilislaam ay leeyihiin dadka muslimiinta ay leeyihiin oo dhaqaale kusoo gasho oo weliba waxaana looga talagalay saaad aragtaan hadda maanta lilqadaa'i cala alfaqri ee faqiirnimada in maaragtay laga hortago ama la isku dayo in maaragtay la yareeyo ama la baabi'iyo si guudba waxa waaye mujaahidiintana hadda arrintaasi meelo badan wilaayaadka iclaam kule waa maqlaynaa gobolkaana laga sameeyey waxa waaye dad badan oo faqiir ahaa oo waxba haysan in maaragtay hoolo badan la siiyey kadib hoolahaas ay dhaqaalaysteen oo uu ku mid noqday kadib dadka musakiinta zakada dhiibay uu ku mid noqday intaasi oo tiradoo la gaari karin in marka qaabkaasi oo maalgelinta ah ama horumarintaasi in loo sameeyo waa qadaayaadka zakada loo adeegsado ay ka mid tahay sidaas oo kale waxaa muhiim ah haddii zakadii la qaadayo a'imada muslimiinta ama hogaanka muslimiinta qaadayo la amray inuu qaado khud min amwaalihim sadaqa waxaa loo baahan yahay in dad qaadayo in la helo dadkaas waxaa la yidhahdaa jibaayatu zakaat ayaa la yidhahdaa ma sucaad ayaa la yidhahdaa ma caamil ayaa la yidhahdaa intaasi dhan waxa waaye dadka ka shaqeeyo zakada oo taagan oo madaxda muslimiinta ay u dirsadeen shaqadaas loo diray waay sida hadda maktabka oo maaragtay zakawaadka oo xarakada ay dhistay oo runtii xeer xarako iyo xeer gobol iyo xeer degmaba dhisan kaas naftiis waay marka in la helo waxaa laazima kawaadir oo bashari ah oo maaragtay zakadaasi u taagan inay qaadaan in wasaa-ishii ay u fududayn lahayd zakadaas qaadisteedana in naftooda la siiyo arrimahaasi dhan runtii xarakada ama maktabka waa uu ka shaqeeyey rag hadda dhisan dowlaad badan qaatay oo maaragtay xirfad gaara iyo maaragtay ogoon gaara ula zakada ayaa maaragtay meesha joogo muhiimadoodana markaan waxaa waaye si wanaagsan marka rugnigaasi inuu u istaago oo dadka looga qaado ahamiyada marka ay leeyihiin zakada ama howlwadeennada zakada waxaa waaye in maaragtay hadda qur-aanka siyeedka sinf markii ilaahay tilmaamay inama sadaqaatu waxaa lagu daray walcaamiliina calayha alcaamiliin waxa waaye meesha lagu husay inay zakada qeyb ay ka leeyihiin ay ka qaadanayaan marka intaasi waxa waaye waa arrin runtii aan ku buraarugsanahay aan ognahay laakiin la rabo in qofka waxa u taagan yahay cibaado ay tahay inuu horta ogaado lianna waxa waaye zakadan iyo shaqadeeda waa shaqo walaayo ah oo shu-uunta muslimiinta in la maamulo marka shu-un diini ah waaye qof muslim aan qof kale ma qaadi karo culummada maaragtay fuqahada muslimiinta sidaasay ku tilmaamaan marka ikhwa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu diri jiray sucaadaas iyo raggaas mas-uuliyiinta diri jiray oo qabaa'ilka loo diri jiray abubakar xilligiisii madaxda muslimiinta saas ayay yeeli jireen dhammaantood si la ogyahay waxaan nooga baahan yahay in mas-uuliyadda iyo waajibaadkana saaran insha allahu tacaala si wanaagsan aan u gudano arrintaasna waxaan isleeyahay arran oo runtii ragga ay ku ammaanan yihiin intaan ognahay oo aad iyo aad u dadaalaan khalal maaragtay aan lahayn walidaalika hadda maanta in ragga maaragtay la taxfiiziyo oo barnaamijyadaasi ee ragga kolley ay ku ammaaneen taas ayaa keentay waxyaalaha loo baahan yahay ikhwa waxaa ka mid ah in layska ilaaliyo waxyaalaha maaragtay ninkan mas-uulka zakada qaadayo waxyaalaha isaga ka mamnuuca ayaa jiro sida hadiid oo kale dadkii zakada laga qaadayo waxbay ku siinayaan waxbay ku keenayaan barnaamijyada noocaase maaragtay ninka mas-uuliyiid ayuu hayaa marka barnaamijkaas isagana waxaa lagu tilmaami karaa ama rishwa ama maaragtay ayaa u dhegmaysaa macnaha hadda barnaamijkaasna marka nabigu sal alla alay slam uu ka hadlay hadayal cumaali khuluul cumaalla maaragtay wixii haddii loo keeno waa waxay noqonaysaa khiyaano ama dhaqar ayay noqonaysaa umuuraha marka kale oo muhiimka ah waxaa ka mid ah arrintan oo zakada waxa waaye shaqadan ilaahay subxaana wa tacaala afraadda zakada ku waajibtay uma hilsaarin waxaa loo hilsaaray dowlada loo hilsaaray khud min amwaalihim marka leeyahay khitaabka linabiy sala alla alay wasalam khitaabkaas nabagaa loo wadaa waa maaragtay kadibna dadka kale muslimiinta waa ay soo galayaan dimnan ibnu xajar raximah llahu tacaala xadiidkii ka hadlaaya xadiisu zikaa tu'khadu min aghniyaa'ihim faturaddu calaa fuqaraa'ihim meeshaasi xadiidkaasi wuxuu leeyahay calaa ana alimaama huwa aladii yatawallaa qabla zakaat macnaha xadiidka waxaa laga qaadanayaa in maaragtay imaamka qaadayo zakada dad badan aa shubaha waxaa jirta zakada anu iska bixiyey ee maxaal ii haysta zakada aniga ii waajibtay ma maxaal ii daba jooga dad dhahayo jiro marka dadka shubadaas oo kale runtii in laga qanciyo lagala hadlo dardaartii warkayga marka insha allahu tacala waxaan kasoo koobayaa ee walaalaha si ay dardaarmeen horta dadka ayaad ku dhex jirtaan dadkana waa noocyo badan ay leeyihiin dad jaahila ku jiro dad oo waxaa jira maaragtay si kale oo qallafsan oo adagaa jiro dadka in tacaamulka iyo taysirka in lagu dadaalo iyadoo waajibkaana meeshaasi maaragtay sidii la rabay loo gudanayo in dadka maaragtay insha allahu tacaala dhaqan wanaagsan iyo mucaamalo wanaagsan in lagula dhaqmo insha allahu tacaala kulankii kolle maalmahan noo soo socday ee maanta waa noo gebagabaysan yahay meeshaana nooga egyahay wabilahi towfiiq guud ahaana dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka oo caawa qodobo kala duwan aad ku dhegaysateen waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu